bsm اllaahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu الbخaariي raximah اllahu tacaala bismi اllaahi الرaxman الرaxiim kitaabu اlxarhi wاlmusaaraca beerihii wuxuu u kitaab yahay beerihii iyo xukunka musaaracada ku soo arooray ayb baabu fadli zarci zarcii beerashadii fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay waalqarsi iyo tallaalkii geedihii marka in la tallaalo fadliga ay leedahay caddayntiisiibuu u baab yahay idaa ukila minhu haddii laga cuno xaggiisa wixii uu beeray haddii laga wixii uu beeray ama uu tallaalay haddii laga cuno waxaa xaggiisa fadliga uu leeyahay arrinkaa caddayntiisii u baabih wa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisa afara'aytum bal ii sheega maa waxa taxrusuuna aada beeraysaan a antum idinka miyaa tasracuunahu soo saaray oo abuurkiisa soo dhaliyey am naxnu zaaricuun mase innaga ayaa kuwa soo dhaliyey abuurkiisa ah low nashaa'u haddaan dooni lahayn la jacalnaahu waxaanu ka yeeli lahayn xutaaman wax burburaayo qallalay ayb tarjamadan marka imaamulbukhaari wuxuu u jeedaa ama uu ishaarayaa qaala ibnu اlmunayir ashaara albukhaariyu ilaa ibaaxati zarci ibnulmunayir waxa uu yidhi wuxuu ishaarayaa bukhaari wax beeriddu inay bannaan tahay qofkii markaa reebay oo waa la reebay yidhina macnahaas isagu uu markaa u yidhi ma aha haddii iyada lagu mashquulo oo cibaadadii iyo diinkii wixii laysu abuuray laga mashquulo haa way xun tahay beeruhu markaas haddaan laakiin cibaado looga mashquulaynin beerihii iyo waxsoo saarkii qofkii inuu beero sameeyo fadliga ay leedahay macnaheedu waxaa weeyaan waa inay bannaan tahay ibaaxadeedii buu marka halkaan marka u keenay baab uu kaga dhigtay ayb aayadduna waa tusaysaayo afara'aytum maa taxrusuun bal ii sheega waxa aada beeraysaanaa layihi marka beertii inay dadku ilaahay marka wuu u qiray qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala xadaanaa abu cawaana xaa waxadaanii cabduraxmaani bnu اlmubaarak wahuwa اطufaawiyu اlbasriyu qال xadaثna أbu cawاanaةa whuw الوضاx بن cabdاللahi الyشhكurي can qataadaةa can أنس رadي الlaه عanه qaal qaala rasuul الlahi salى الlaه عalيه alي wsلم maa min muslimi muslim ma jiro yaqrisu tallaalayo qarsan tallaal ow yزracu ama beerayo zarcan abuur beerayo ayb oo beer markaa yani tabcayo fayaأkulu minhu uu ka cuno beertaa xaggeeda ama abuurkaa xaggiisa dayrun shimbir ow insaanun ama insaan ow amase bahiimatun xoolo ilaa kaana lahu waxaa u ahaanayo bihi kaa sababtiisa sadaqatan sadaqa ayuu u ahaanayaa ilaa kaana wuxuu u ahaanayaa waxaasi sadaqatan sadaqo ayaa lahu isaga uu u ahaanayaa bihi kaa sababtiisa yuu sadaqo u noqonayaa wa qaala lanaa muslimun waxa uu yidhi muslim muslim bn ibraahim alfaraahiidi qال xadaثna abاn huwa بن يزيid الcaطاar weyaan abاn بن يزيid الcaطاar bukhaarي wuxuu uga soo saaraa اstishhaad iyo min baabi الmutaabacaat ayuu uga soo saaraa ee ugama soo saaro min baabi الاstishhaad min baabi الاxtijaaج ma ahan ayaan ujeeda qaala xadaثna qataadaة qaala xadaثna أنس عan النabiي slى الlaه عalيه alي وsلم xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa qofkii beer beero ama geed tallaalo geedkaa mirihiisa iyo beertaas yacni sabuulkeeda iyo wix allaale wixii wax ka cuno ama shimbir ha noqoto ama dugaag ha noqdo ama bahal ha kale ha noqdo ama xoolo ha noqdeen wax allaale cid allaale ciddii wax ka cunto ajri ayuu ku leeyahay oo ajri bay u noqonaysaa sadaqay u tahay taa marka waxaa laga qaadanayaa wax beeriddu inay bannaan tahay ayb oo mar haddii lagu sheegay fadli iyo ajar iyo sadaqo lagu sheegay qofkii inuu wax beeraa waa inay u bannaan tahay markaas ayb xadiidka soo aroorayo baabka kan xigo oo ku keeni doonana waxaa loo jeedaa ninkii uga mashquulay salaadii iyo cibaadadii iyo ninka uga mashquulo waa ninka markaasi dulliga ama xumaanta ay u noqonayso ayb wa qaala lanaa muslimun marka uu leeyahayna waxaa weeyaan muslim ibnu ibraahim abaankuna waa abaan ibnu yaziid alcataar labadoodana yacni waxaan u jeedaa abaan bukhaari istishhaad ahaan ayuu uga soo saaraa xamaad ibnu salama sida uu yahay oo kale sida ugaga soo saaro siiqadan oo waqaala lanaana bukhaari wuxuu u isticmaalaa buu yidhi wahadihi الsiiqaةu wahiya qaala lanaa yastacmiluha اlbukhaariyu calaa ma اstuqri'a min kitaabihi kitaabkiisa markii la raacraacay sidii laga fahmay wuxuu u isticmaalaa fi اlاstishhaadi qaaliban badanaa waxa uunan ixtijaajaynin oo uu istishhaadayo istishhaad iyo ixtijaaj waa la kala garanaa kule ayb warubama istacmalahaa fi اlmowquufaat mararka qaarna waxa mowquufaadka ah ee iyagu markaa ku eg yacni saxaabi ama taabici iyo ku eg ee nebiga gaaraynin ayuu qaala lanaada u isticmaalaa sidaas uu tilmaamay meeshaa marka maa min muslimin ah marka muslimku wasfi ma yahay oo gaalku isagu marka beerta uu beero haddii laga cuno oo shimbiri wax lamida ay ka cunaan ma helayaa sadaqan buu u noqonaysaa daahirka xadiidku marka hadda wuxuu tusayaa muslim ayuu ku qeyday laakiin baciid maaha gaalka laftirkiisa inuu ku helo adduunyo ilaa gaalku wuxuu sameeyo hadday wax fiican yihiin adduunyadaa wax lagu siiyaayo adduunyadiisu inuu ku helo marka way dhici kartaa ayb oo meeshaana marka uu ka hadlay ibnu ibnu xajar ayb ayb baabu maa yuxdaru min cawaaqib اlاshtigaali biaalati الzarci baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yuxdaru laga digtoonaanayo min cawaaqibi اlishtigaali ku shuqloomid lagu mashquulo cirib dambeedkeeda layskaga digo biaalati zarci aalada wax lagu beerto oo lagu mashquulo yani yaambadii iyo tacabka aaladiisa in laysaga mashquulo taa marka digniinta laysaga digayo caddaynteediibuu u baab yahay baabkan ow amase mujaawasati اlxaddi xadkii in la dhaafiyo alladii umira bihi lays amray xadkii lays amray qofku inuu shaqaysto haddii la dhaafiyo la gudbiyo cawaaqib xumada marka ay leedahay iskaga digiddeeda caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalim alximsiyu qaala xadaanaa moxamed bnu ziyaad alalhaaniyu can abi umaamata albaahiliyi qaala wara'a abuu umaama wuxuu arkay sikatan yaambo iyo wa shay-an wax ayuu arkay min aalati alxardi qalabka lagu beeraha loo isticmaalo ah ayuu guri ku arkay faqaala waxauu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu calayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay laa yadkhulu haada kan ma soo galo beyta qowmin qolo gurigeeda ma soo galo ilaa adkhalahu اllahu ilaa ilaahay wuxuu soo geliyaa addulla dulli ayuu soo geliyaa qaala muxamedun wasmu abi umaamata sudayu bnu cajlaan markaa wuxuu leeyahay guri ma soo gasho aaladan yaambada iyo guri ma soo gasho ilaa dulli baa yaa alla uu geliyaa gurigaas ayb xadiidkan daahirkiisu isagana wuxuu tusayaa beerihii iyo wixii lagaga shaqaysanayo o dhan in laga dheeraayo ayb daahirku saasuu ku tusaa laakiin macnaha loo jeedo bukhaari baa baabayntiisa fiiriyo sida uu u baabaystay wuxuu baab uga dhigay baabu maa yuxdaru min cawaaqibi اlishtigaali biaalati zarc in lagu mashquulo cirib xumada ay leedahay ow mujaawasati اlxaddi ama xadkii in la dhaafiya xadku muxuu ahaa beertan in la fasho ilmahaagii aad wax uga soo saaratay reerkaagii ku biilato wixii adiga markaas aad ka heli kartid oo adduunyadaadu xalaala aad ka hesho si aad u sadaqaysato noloshaadii marka aakhiriya adduun inaad ku gaartid haddii marka sidaas ay tallaawdo oo ay dhaafto intaas oo salaadiiba loogaga mashquulo cibaadaadkii loogaga mashquulo jihaadkii looga mashquulo wixii cibaadaad ahaa loogaga mashquulo markaas hadda waxay noqonaysaa dulligu markaasay keenaysaa xadiidkii kalena uu ahaa idaa tabaayactum bilciinati wa akhadtum adnaaba albaqari waradiitum bizarci wa taraktum اljihaada kaasna uu fasiraan kale ayb meeshaa marka labadii kii hore iyo midkaan marka ma isdiidayan midkan waxa uu ka hadlaayo waa ninkii uga mashquulo waajibaadkii lagu lahayn ninkaan uga mashquulin laakiin waa fiican yahay isagu xadiidkii hore marka qofkaan ku mashquulin buu ka hadlaa zamankanna dee dadka markaad fiiriso beeraha tabco badanaa weliba kuwa kabraalayaalka ah iyo kuwa iyagu beerta shaqaalaha iyo ka ah waxaa laga yaabaa inuusan salaadba tukanaynin oo qaarkood ay leeyihiin salaadda markaan guriga la maqribkii markaan tagna kabacdi ayaan shanta salaad hal mar isku jamcinayna yacnii salaadihii ka tega duhurkii iyo casirkii iyo maqribkii wixii dhammaayo hal mar wada tukanaa wax fiican maahan taas ayb xadiidku midka uu sheegaya taas ayb qaala muxamedun wasmu abi umaamata sudayu bnu cajlaan weeyaan baabu iqtinaa'i اlkalbi lilxari ayb baabu bayaani xukmi iqtinaa'i اlkalbi ay haysashadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu uu baab yahay lilxari beer darteed loo haysto ay in la yeesho qofka uu haysto beer darteed inuu yeesho qaala xadaanaa mucaadi bnu fadaalah qaala xadaanaa hishaamun huwa bnu abi cabdillaahi addastawaa'iy can yaxya bni abi kaiir wahuwa alyamaamiyu can abi salamata wahuwa abu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama man amsaka qofkii haysta kelban ay fainahu yanqusu waxaa nuqsaamaya kula yowmin maalin kastaa min camalihi camalkiisa waxaa ka nuqsaamaya qiraatun qiraad qiraadkaa marka see u nuqsaamayaan waxaa dhici karta qiraadkaas in loo jeedo nuqsaanka uu nuqsaamaya inay tahay qiraad camalkii uu ku gaari lahaa ma la waafajinayo qiraad ayuun inaan la waafajinin baa laga yaabaa wixii uu qiraad ku gaari lahaa ama acmaal marka uu samaysto ajri fara badan oo qiraad meelahaas la eg wixii uu ku heli lahaa inaan la waafajinin nuqsaantu marka saa in loo jeedo waa dhici kartaa bacdu ahlilcilmina waxay dhaheen ninkii acmaal badan samaysto eyna haysto macna darro u haysto qiraadaa ka nuqsaamaya qiraadkuna dee ilaahay baa garanaya intuu la egyahay xadiidkii janaasada qiraadka uxudow la ekaa ayb kan marka intee la egyahay allah aclam ilaa kalba hanamin ilaa kalba xarfin ay beer eygeed maahane ow maashiyatin ama xoolo eygeed maahane ninkii eyga marka beer u haysto ama u haysto xoolo inuu u ilaaliyo asaga kuma jiro ajrigiisa ma nuqsaamayo bacdi ahlilcilmina waxay dhaheen eyga waxaa loo diiday in la haysto axkaamta cibaadaadka ahee ku tacalluqdo ayaa dhib badan qofka inuu ka soo baxo ey haddaad guri isaga haysato maanta dhan weel buu afka gelinayaa adigiibu inuu ku leefo laga yaabaa adigiina marka cibaadaadaa lagaa rabaa cibaadaadkiina dahaaray ku xihan yihiin dahaaradaas marka inaad ka soo baxdo eyna uu meel kuu joogo waa dhib badan tahay ayb ibnu cabdilbar siyaabahaas waxyaabahaasna uu sheegay qaala bnu siriin wa abu saalix can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam ilaa kalba hanamin ari eygiis maahane ow xarfin beer ow saydin ama ugaar waqaala abu xaasim can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam kalba saydin ow maashiyatin xarfin ma sheegin yani calaa kullin marka xarfiga ninkii sheegayna marka bacdulxufaad ayaa sheegeen iyaguna marka xujo weeyaan riwaayadooda ayb tarjamada marka imaamu اlbukhaari wuxuu uladan leeyahay shaygii in la yeesho oo la kaydsado la haysto layska reebay oo awalba xaaraan ahayd wixii lagu ogolaaday sababtiis waa inuu wax bannaan uu yahay waxaasna isagood meeshuu ka raba saas waa ay in layska haysto waa la mamnuucay waa la reebay wixii marka duruuftii lagu banneeyey in ay la haysan karo loo banneeyey waa duruuf mubaaxa un duruuf oo xaaraana ma noqon karto ay inaad haysato waa lagu diiday maxaa lagugu ogolaaday laakiin beer beertii waa inay bannaan tahay marka haddii beerba aan laga shaqaysan karin ay oo awalba in la haysta ay xaaraam ahayd loo lama banneeyeen meeshaas waa isaga uga socdaa bukhaari qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maliku can yaziida bni khusayfata ana saa'iba bna yaziid xadaahu annahu samica sufyaana bna abi zuhayr rajulu min asdi shanuu'a waa nin markaa reer qoladaa marka asdi shanuu'a ah waa reer yeman qoladaa marka uu sheegayo asdi shanuu'a waa dad yeman iyo meelahaas markaa deganaa wa kaana min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam ninkaa wuxuu ka mid ahaa nebiga asxaabtiisee qaala waxa uu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu calayh wali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay man iqtanaa qofkii haysto kalban ay laa yuqnii canhu aan u deeqaynin xaggiisa aan ka deeqaynin zarcan beer walaa darcan candhana aan ka deeqaynin xaggeeda yacnii ay beer ilaalinayana aan ahayn ay xoolo ilaalinayana aan ahayn darcan marka xoolihii buu ka wadaa naqasa kula yowmin maalin walbaa waxaa nuqsaamaya min camalihi camalkiisa xaggiisa qiraadun baa ka nuqsaamaya qultu waxaan idhi anta samicta hada min rasuuli illahi sal ll slam adiga miyaa nebiga ka maqlay kan qaala waxa uu yidhi ii nacam warabbi hada اlmasjidi masjidkan rabbigiisaan ku dhaartaye anaa ka maqlay baabu isticmaali اlbaqari lilxiraaati baabu isticmaali اlbaqari lo-dii isticmaalkeedii xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay lilxiraahatina loo isticmaalo beer beer lagu qoto yacnii dibigii iyo in beero lagu qoto dibiyada iyo qaala xadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa qundarun qaala xadaanaa shucbatu can sacdi bni ibraahiima bni cabdiraxmaan bni cawf aلzuhriyi qaala samictu abaa salamata can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayh ali wasalam qaal baynamaa xilli rajulu nin raakibun uu yahay mid fuushan calaa baqaratin lo sacbuu fuushanaa ama dibi iltafatat ilayhi way milicsatay xaggiisay u soo jeesatay lo-dii faqaalat waxay tidhi lam ukhlaq lihaadaa aniga la ima abuurin sidaan in lay fuulo oo la ikoro oo rukuub layga dhigto la ima samaynin khuliqtu waxaa la ii abuuray lilxiraahati beer beer in laygu qoto intifaacaasaa ilaahay ii abuuray aniga qaala waxauu yidhi nebigu markaa dadkii waa yaabeen markii nebiga qisadan uu ka sheekeeyey lo-dii sidaa u hadashay xoogaa dadkii marka way la yaabeen qaala markaa nebigu wuxuu yidhi aamantu bihi aniga waa rumeeyey ana aniga iyo wa abuu bakrin iyo wa cumar aniga abuu bakar iyo cumar waa rumaynay arrintan wa akhada di'bu dhurwaa ayaa wuxuu qaatay shaatan ri fatabicaha raacii qowsaarkii baa dabagalay oo raacay faqaala lahu di'bu yeygii baa wuxuu yidhi dibigu waa yeeyi yeygii baa markaa waxa uu yidhi man lahaa yaa u sugnaanaya oo iga celinayo yowma sabci dugaagga maalinkiisa yacnii maalinka aad adiga dugaagga ka cararayso dugaagga xoogga weyne libaaxa iyo shabeelka waxa lamidka maalinkaad adiga ka cararto yaa aniga iga xigou leeyahay marka oo iga celinayo oo aniga marka waxaas ay hambay hambaystaan yaan iska qaadqaadanaya yuu leeyahay maalinkaas aniga yaa iga reebayuu leeyahay macnaha ugu dhow kaas wax lagu fasiray bacduna marka waa godan tahay asabuc weeyaan bacdu alculamaa baa waxay dabdiyeen man lahaa yowma sabci yowma sabcina waxay yidhaahdeen qiyaamaha laga wadaa oo sabciga waxaa weeyaan meel ardulmaxsharka u dhow yacnii meeshaas marka layskeenay yaa iga celinayuu leeyahay saas u jeedaa laakiin saas macno xoog badan macnaha xoog badan maalinka dugaagga yaa u sugnaanayo iga celinayo maalintaas dugaaggana marka waxay tahay maalinkii la cidlee marka la cidleeyo meel walbo marka dugaaggii loo cidleeyo waana soo marnay xadiid fadaa'ilulmadiina nebigu sal ll cl slam uu yidhi madiine waa laga tegayaa waxaay noqonaysaa markaasi ma degaayaan ila alcawaafi dugaagga iyo waxaasay marka maawo u noqonaysaa markaas marka yaa iga celinaya saa inuu ka wadana waa dhici karta yowma maalin laa raaciya qowsaar lahaa iyada ounan u sugnaanaynin hayri aniga maahane maalinka qowsaar ounan la joogin aniga maahane qaala waxa uu yidhi aamantu bihi waa rumeeyey warkaas ana aniga ayaa rumeeyey waa abuu bakrin abuu bakar iyo cumaru iyo cumar qaala abuu salamata abuu salama waxa uu yidhi wamaa humaa yowma-idin maalintaa ma aynan ahayn abuu bakar iyo cumar fi lqowmi dadkii meeshaa fadhiyey ku jirin an abubakar iyo cumar oo maqan ayuu nebigu wuxuu yidhi ani abubakar waa rumaynaynaa iyo cumar waa rumaynaynaa arrintaas ayb meeshaa marka waxaa laga qaadan dee nebiga abubakar iyo cumar say ugu weynaayeen agtiisa sharaftay ka lahaayeen iyo say agtiisa dad aad u waaweyn oo akhyaara agtiisa ay uga ahaayeen xataa iyagoon jooginbu wuxuu leeyahay waxaas aad la yaabaysaan aniga iyo abubakar iyo cumar waa rumaynaynaa yani soo ugu kalsoon yahay iimaankooda ayb shiicaduna marka waxay yidhaahdeen abubakar iyo cumara dadka ugu shar badan marka nebiguna meeluu u socdaa iyaguna meel kale u socdaan marka xadiidku wuxuu ku ujeedaa un markaasi beerti in lo-du ama dibiyadu in beero lagu qodan karo oo sidaas marka saasaa la ii abuuray hadday leeda waaqicuna uu saas yahay waa in marka dibiyadii beer loo isticmaali karoo lagu qodan karo beeraha ayb marka haddii ay leedahay innamaa khuliqtu lilxiraaati ma waxaa laga qaadanaya wax kale inaan lagu samay karin maya lagama qaadanayo oo hilibkeedaba waa la cunaa caanaheeda waa la cabaa yani beer keliya la ii abuuro in laygu qoto macnuhu maaha isticmaal kale ma bannaano ma laga fahmayo ayb laakiin lo-da qaalibkuma aha in la fuulo oo rukuub iyo laga dhigto geela iyaa rukuub laga dhigtaa iyo fardaha iyo dameeraha iyo baqlaha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaala haddii uu yidhaahdo ikfinii iga kaafi ma'uunata nakli geedahan timir timirta ah shaqadooda iga kaafi wagayrihi iyo hayrkii wa tushrikuunii fi اamari midhaha ayaad ila wadaagaysaa yani wuxuu le beertan ka shaqeey geedahan geedtimireedyadan adiga ka shaqeeya iga kaafi midhihii markuu soo go-o anigaad intaa intaabaan u kala qaadanaynaa nus adaale nusna anaa ii keenaysaa yani adiga shaqadii qabo anna geedihii baan yeelana mucaamaladaas marka waxaa la yidhaha musaaqaat almusaaqaat ayaa la yidhaha musaaqaatku marka waa inuu bannaan yahay yaa raba iyuu rabaa inuu ka hadlo qaala xadaana marka laba shay baa kale jirta musaaqaat iyo musaaraca musaaqaatku waxaa weeyaan geedaha geed miroodka cinabkoo kale iyo geedahan marka timirta iyo kale qofki inuu shaqada yeesho ninna ninna inuu lafaha leeyahay geedihii hadhow laakiin marka waxbaa loo cayinaa ninkan beertii buu ka shaqaynaya midhihii soo go-o intuu doonaa la ekaado saddex meeloodoo meelaa leedahay laba meeloodoo meel qaado inta kalena iskale mucaamaladaas musaaqaadaa la yidhaahdaa culimmaduna waa banneeyaan xataa imaamu shaafici uu ku jiro musaaracaduna waxaa la yidhaahdaa in la yidhaahda beertan fal waxa ka soo baxo dalaga ka soo baxo saddex meeloodoo meel adaa iskale ama laba meeloodoo meelaan kus ayaad leedahay inta kalena anaa iskale middaas imaamu shaafici waa diida asaga wuxuu kala qaadaa marka geed miroodka iyo beeraha balka ayuu kala qaadaa zarcigii marka sidaas in la yeelo shaaficiyada waxaa mashhuur agtooda ka ah qowlka jadiidka inaan musaaracadaasu aynan bannaanayn laakiin musaaqaadka iyo geeduhu waa bannaynayaan ayaga laakiin sida xooga badanoo muxaqiqiinta madhabka xataa ay qabaan musaaqaadkuna waa bannaan yahay musaaracaduna waa bannaan tahay ee nebigu midda uu reebay waa arki doonnaa baabka baababka soo socdo ayaan ku arki doonnaa mid wuxuu reebay kado iyo khiyaano ay ku jirto oo qofka in la yidhaha beertan ka shaqeey meeshaas wixii ka baxo adaa iskale meeshaan wixii ka baxan anaa iskale meesha marka webiga u dhow iyo keliga meesha u dhow iyo asagaa qaadanaya meelaha ka fogna ninka kale u leeyahay wixii ka baxo adaa iskale markaasu wuxuu leeyahay rubamaa yaslamu daa wayahlaku daa wayaslamu daa wayahlaku daa waxaa laga yaabaa kan inay beerhellaawdo xagga ay fiicnaato xagga inay hellaawdo xagga xumaato marka burankoodii iyo buuqoodii abatay nebigu waa reebay marka si kale haddaynan yeelaynin ama kala kiraysta dhulka ama jus macluuma ku kala qaata buu yidhi nebigu sal slam marka middaas waay midda la reebay qaala xadaana alxakamu bnu naafic marka iyagu qال xdثna الحkم بن نافع qال أخبرna شعyب qال xdثna أبو الزiناad عن الأعرج عن أbي هريرة رضي الله عنه qاaل qاaلت الأنصاaر أنصاaر waxay tihi للنبي sلى الله عليه ولي وسلم ay ku tihi اqسم baynana noo qaybi annaga iyo bayna إkhوانina walaalaheen النkhiila geedahan timiraha noo qaybi annaga iyo walaalaheen muهaaجiriinta qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya laydinma qaybinayo waxaa laga yaaba marka nebigu inuu ogaa futuuxaad inay imaan doonaan oo nimankaana ay waxheli doonaan nimankaana maalkooda inaan lagaba qaadanin markaas ayb ansaartiina marka way ka oggolaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen waaya haddii taa in geedihii aan siinno aad diidday takfuuna alma'uunata waxaad naga kaafinaysaan haddaad muhaajiriintihiin shaqada beerahan wanushri wanushrikaku wanushrikukum fi اhamarati yn muxuu idin dhigay wanashrakakum waa la dhihi karaa ee labada waa iska bannaanta waxaad wadaag aan idin wadaajinaynaa fi hamarati mirihi qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa wa aطacnaa waan yeelnay waana marka waxay leeyiin shaqadii qabta mirihii nala qaybsada marka geedaha naga aan iska lahaana marka nebigiina waa ka yeeleen dadkaas muhaajiriinta xiriirkii iyo wanaaggiina iyo ajarkii ansaartu ay rabeenna way heleeno waa ka heleeno geeduhu yaynan lahaanin laakiin shaqaha qabtaan geedihii mirihii mirahoodii waxaa ka qaataan waana caynulmusaaqaat waa marka ta ilaa waxaa laga shaqaynaya waa geed timireed markaan waa geed mirood way waa geed timireed marka waa musaaqaadkii waa shaaficiyada iyagu waxay leeyihiin musaaracadu hadday musaaqaad ay dimnisan tahay ay ku dhex jirto waa la ogol yahay laakiin musaaraco keligeed heshiis lagu geli karaa ma lehi yani waxay ka wadaan khaybar xadiidkeeda marka loo keena maalan ee la yidhaha rasuulka yahuudiba u dhiibay baarihii khaybar markaasuu wuxuu yidhi nusna ii keena nusna idinka qaata wax ka baxo geedo iyo waxay isugu jireen zarci labadaba shaaficiyadu marka iyagu waxay leeyihiin waxa lagu heshiiye waa geedaha zarcuna tabacuu iskaga iskaga yahay kan marka musaaracadu hadday tabac tahay laa ba'sa yuktafaru fi tabaci maa laa yuktafaru fi اlasli ayb laakiin musaaracadii heshiiskana laguma soo dari karo gaarna iyada looma geli karo laakiin sida raajixa waxay tahay musaaracana waa bannaan tahay musaaqaadna waa bannaan yahay keli kelina waa u bannaan yihiin tabacna waa u bannaan tahay asaalatan iyo tabacan labadaba waa u bannaan tahay ibnu jamaaca kitaabuu ka alifay risaalo ayb muxaqiqiinta oo madhabkuna saasay rajaxaanba baabu qaطci الshajari geedkii goyntiisa xukunka ku soo aroora caddayntiisiibuu u baab yahay wannakli iyo geed timireedyadii la jaro geedihii in la gooyo baabu qaطci shajari geedihii in la jaro wannakli geed timireedkii in la jaro cadfu اlkhaas cala اlcaam wqaala anasun anas waxauu yidhi amara nabiyu sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu amray binakli geedtimireedyadii faqudica waa la jahay oo waa la gooyey markii masaajidka la dhisaayey waa meesha waxaa ku yaalla xoogaa geedtimireedyo markuu nebiga dhulkii gatay geed timireedka waa iska gooyey ayb marka taa waxay kutusaysaa geed waa la gooyn karaa laakiin waa in manfaco loo gooyo manfaco waa in laysaga gooyaan laakiin haddaan wax manfacaa aanay jirin in layska jarjaro geeduhu maasa waa la reebay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa juwayriyatu can naaficin can cabdillaahi radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam annahu xaraqa nebigu wuxuu gubay nakla bani nadiir ree bani nadiir ee bani nadiir marka waa jidib ama qole yahuudda ka mid ee dadkii madiine deganaa ayay ka mid ahayn saddexdii qole yahuudda suuraddan suurat اlxashri nimankii marka ay ka warramaysa ana nabiy can الnabiyi salى اllahu alayه ali wasalam annahu xaraqa wuxuu gubay nakla bani nadiir waqadaca waana googooyey wahiya iyaduna bilbuwayrati bay ku taallay meesha buwayre leeraa ayay ku taallay buwayra waa meel magaceeda walahaa yaquulu xasaan iyada ayuuna xasaan ibnu haabit shaacirkii rasuulka iyada iyo qisadaasuu gabaygan u tiriyey wahaana calaa saraati bani lu'ayin xariiqun bilbuwayrati mustaiiru ayb wahaana waxaa u fududaaday calaa saraati bani lu'ayin quraysh odayaalkeedii iyo dadkoodii waaweynaa akhyaartoodii waxaa u fududaatay korkooda ku fududaatay xariiqun gubid bilbuwayrati meeshaa buwayre la yidhaha mustadiirun kaasoo mid aaaay mid aafay ah faafay ah yanii marka laba macnaa lahaanana waa jirtaa wahaanana waa jirtaa waa isku wax macnaa kalama bedel wahaanayna u badan yihiin kutubta meeshaas marka wuxuu ka wadaa laba macnaa ku jirta wahaana calaa saraati bani lu'ayin nebiga asxaabtiisa inuu u jeedo beerahaas meeshaas yani buwayrada ku taalla googoynta ay googoynayeen arrin aad waa u fududayd waxaa kaloo bacda ahlilcilmi ay dhahayaan qoraysh ayaa waxay ka dambeeyeen yahuuddii madiine joogtay in nebigu uu uga baxo heshiisyada oo iyagii baa markaa aad uu gadaal ka waday gadaal ka riixaya marka nimankaas reer maka beerahaas buwayra ku yaalla inay gogo-aan oo geedaheeda la jarjaro waxba lama ahayn iyaga dan kama gelayni labadaa macnay ku sheegaan maxalushaahidka hadda marka waxay tahay geed in la gooyn karo hadday duruufi saamaxdo waa la gooyn karaa ama maslaxa ay ku jirto maslaxadu mararka qaar waxay noqon kartaa meesha geedkaa ku yaallo in wax laga samaysto laami baa maalan laga dhisaa meesha laami weynaa la rabaa in la bixiyo geedaha meesha ku yaalla in la gooyaa geedaha si dhib ma laha maxaa yeele nafci ka weyn baa laga raadi la raadinayo ayb manfacadu mararka qaar waxay noqon kartaa ama maslaxada nikaaya waxa la yidhaha nikaaya cadowga in la bajiyo laga cabsiyo maalkiisa la baaba'sho isagoo arkaayo marka taas waxay keenaya marka waa nikaaye iyo jab waaye nikaayadaas marka hadday duruufi ay keento ama baahi maslaxadeedu ay raajix noqoto waa la samayn karaa tarjamada marka wixii aan laakiin wax maslaxa aynan ku jirin geedaha in laysaga falaado layska googooyo ma aha ayb laa siima haddana geedku haddii uu miro iyo leeyahayo hoos uu leeyahayo waxyaaba fara badan manfaco badan lagu qabo muddo dheerna lasoo abuurayo haddii jariddu iyadu waa hal waxyar jariddu iyadu waa daqiiqado kooban abuurka laakiin geedkan waxaa laga toddoba sano siddeed sano inuu geedkii inuu weynaado ay keentay marka wax intaasoo sano lagu soo tiiriyo tacbeel haddii layska gooyo dhuxul laga shido ama inta layska gooyo la yidhaahdo alwaaxyo iyo kuraas lagu fadhiisto laga suubsado ee midaan miro geed miroodna ahayn oo isagu markaas yacnii maslaxadiisu ay weyn tahay hala raadiyo kan hala dhaafo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan baabku marka hadduunan tarjamo u samaynin kalfasli ayuu baabkii ka horreeyey u yahay hadda ka hor sheegnay qال xdثna محمد بن مqاتل qال أخبرnا cبداللahi huو بن المبارك الmrwزي qال أخبرnا يحيى بن سعيد عن xنظلة بن qayس الأنصاaري سمca rافع بن khadيiج ayuu mqlay qaala isagoo yihi kunaa waxaanu ahayn أكثر أhلi الmdينةi reer mdينة kuwa ugu badan musdرcan beeraha musdرcan makaanu beerid dhul beereed waa la dhihi karaa musdرcan ay زarcanna waa la dhihi karaa xagga beeraha dadka ugu badanaan ahayn reer mdينة kunaa waxaanu ahay nukri larda dhulka ayaan kiraynaynay maxaan ku kiraynayna binaaxiyati gees oo minhaa dhulka ka mid ah musaman la magacaabay lisayidi lardi loo magacaabay ninka dhulka iska leh qaala fa mimaa yusaabu daalika dhulkii marka wuxuu ahaa fa mimaa yusaabu waxa la asiibaya daalika kaagaas wa taslamu waa nabadgelaysa alardu dhulkii qaala fa mimaa yusaabu wax la asiibaa ka mid ahaa daalika kaagaas wtslamu اlardu dhulkiina uu nabadgelayay wa mima yusaabu اlardu dhulkii wax asiibo yaa ka mid ahaa wayaslamu dalika kaasna uu nabadgalay yani dhulka wuxuu ka wadaa dhulkii loo gooyey ninkii dhulka iska lahaa dhulkii saaxibulardi loo gooyey mar inay wax ka baxaana laga yaaba tii kale ay baabado meesha kale inay wa ka baxo meeshiisii inaynan waxba ka bixinaa dhici karto meeshii kale ay wax ka baxdo ayb fanuhinaa waana laga reebay wa ama adahabu walwariqu laakiin dinaar iyo dirham falam yakun yowmaidin maba jirinba maalinkaa oo dirham iyo dinaar laysagama kiraysan jirin dhulka ayb xadiidkan marka raafic ayuu keenay afar baab kadib ayuu isagoo dhammaystiranoo dheerna uu keeni doonaa ibnu baaal marka waxa uu yidhi shuraaxda bukhaariga ka mida sababka uu bukhaari usoo geliyey xadiidkan meeshaan ayuu inkiray qaala wuxuu yidhi wasaأltu اlmuhallaba canhu muhallab ibn abi sufra ayaan su-aalay buu yidhi wasaأltu اlmuhallaba shuraaxda bukhaari waa isaga xataa canhu kanaan wax ka su-aalay faqaala waxau yidhi yumkinu an yu'khada min jihati annahu man iktaraa arضa liyasraca fiiha wayagrisa faاnqadat اlmuddatu faqaala lahu saaxibu اlardi iqlac shajaraka can arضi kana lahu dalika wuxuu rabaa inuu iswaafajiyo baabkii kan ka horreeyey iyo xadiidkan waxaa laga qaadanayaa buu yidhi baabkan waxaa loo keenay ninkii nin dhul ka kiraysto inuu wax ku beerto geed ku tallaasho ama uu sarci ku samaysto muddadiina ay ka dhammaato sannaduu ka kiraysta maalan sannadkii wuxuu dhammaaday iyadoo geedkii uu markaa ku yaalla beertay ninkii dhulka iska lahaa waxaa u bannaan inuu yidhaha war geedkan iga fuqso goy geedkan gooso inuu dhaho baabkii horena maxaa laga soo hadlaya baabu qaطci shajari u ahaa soo maa halkaas uu kaa soo gelay buu leeyahay isaga wa qaala ibnu اlmunayir ibnu اlmunayirna waxa uu yidhi aladii yadharu ana garadahu alishaaرaةu bihi ilى ana alqaطca اljaaئiza huwa اlmusabibu lilmaslaxati ka nikaayaةi اlkufaari aw اlintifaaci biاlkhashabi ow naxwihi wاlmunkaru huwa اladii can اlcabaثi wاlifsaadi wwajhu akhdihi min xadiidi raafic ujeedka horta saas geed waxaa loo jaraa maslaxo cabas iyo dheeldheelna looma jaro xadiidkan raafic arrintaas seen uga fahmaynaa marka wawajhu akhdihi min xadiidi raafic ana shaarica nahaa cani اlmukhaaarati waxaa laga qaadanaya buu le nebigu wuxuu reebe cani اlmukhaaarati fii kiraa'i اlardi dhulka kirayntiisu in marka mukhaaara iyo lagu sameeyo khatar lagu galo ibqaa'an calaa manfacatiha min adayaac iyadoo markaa laga ilaalinaayo manfacadeeda dayacmitaan majaanan fii cawaaqibi اlmukhaaarati faida kaana yunhaa can tadyiici manfacatiha wahiya gayru muxaqaqatin walaa mushakhasatin fala an yunhaa can tadyiici cayniha biqaطci ashjaariha cabaثan ajdaru owlaa yanii ninkan hadda xadiidka raafic wuxuu tilmaamayaa dhulkii baa la kiraynaa ninkan waxbuu falaa waa dadaalaya waxbuu ku abuurayaa markaasaa la leeyahay waxay meeshaas ka baxaa leedahay ayb meeshii waxaa laga yaabaa inayna waxba ka bixin inay wax ka baxaan waa dhici kartaa soo mukhaadaro ma aha marka arrintaas taas haddii layska reebay mukhaadaradaas oo muxaqaq loo malaynayo on muxaqaq ahayn ile waxaa dhici karta dhulkao dhan inay wax ka baxaane oo hadda khatartaas in labada meelba inay wax ka baxaan waa iska suurtooda soo maaha middaas haddii la reebay ixtimaalka ku jiray min baabi owlaa waxaa ah in la reebo geed in dheeldheel laysaga jarjara marka taasoo khatar inay ka timaada laga cabsanaa haddii la reebay middaanoo la hubo ma la ogolaanayo marka halkaasu ibnulmunayirna uu maray ayb amaa dahab iyo fido waxa uu yidhi maba jirinba maalinka laguma mucaamilaynin ee ma jirin yani mabaleba kama wadin kama wadee wuxuu ka wadaa dhulka laguma kala kiraysan jirin dhulka waxaa lagu kala kiraysan jiray dhulkayga waa kana fal beertan ka shaqey ii fal beerti maxaa adiga leedahay marka meeshaas wixii ka soo baxaa leedahay haddii waxaas meeshaas ka baxaaya inay ka baxayan in kale lama oga ninkii waxaa laga yaaba inuu shaqo ku rafaado meeshiisii waxba aynan ka bixin meeshii ninkan ou lahaana ay wax u baxdo ee ninkaanna hadhow inuu miro iska qaato iyo dalag kanna uu iska tagleera shaqeeyo waa wax qamaar wa wax fiican maaha mararka qaarna ninkii shaqaalaha meeshiisii inay u baxdaa laga yaabaa kii dhulka iska lahay waxba aynan u bixin waa qaylinaya isaga marka ayb dhulkaygii miyaan meel cidlaa uga tegaa buu dhahaya taasaa la diidayaa marka laakiin wax macluuma laysla yaqaano laa ba'sa siduu keeni doono baabu اlmusaaracati bالshaطri wa naxwihi musaaracadii caqdigeeda xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay bishaطri lagu heshiiyo waxa ka soo baxo beerta nuskeed iyo wanaxwihi yani musaaracada waxay tahay dhulkan adaan kuu daaya fal ninkan dhulkuu leeyahay dhulkii fal ka shaqey wixii ka soo baxo nus adiga qaado nusna anaa iska leh xukunkaasuu hadda ka hadli rabaa wa qaala qaysu bnu muslim waxa uu yidhi qaysu bnu muslim can abi jacfar qaala maa bilmadiinati ahlu beytin madiino dhexdeeda qoys kuma sugnayn ahlu beyti hijratin hijro qoyskiis qoys soo hijrooday kuma sugnayn ilaa yasracuuna way beeranaayeen cala aului warubuci way beeranaayeen maxay ku beeranayeenna ulu ama rubuc ulu iyo rubucana wuxuu ka wadaa dadkii dadna dhulay leeyihiin dadna beer ma laha dadkii marka soo hijrooday oo aan beeraha lahayn dhul meesha ku lahayn iyagu beerihii bay falaayaan waxay ku falaayeen saddex meelood oo meel adaale waxay ka soo baxo afar marka loo qaybiyey qayb baad leedahay ka shaqeey beertan sidaasay wax ku cunaayeen ay ku shaqaynayeen wasaaraca caliyun wa sacdu bnu maalik wa cabdullaahi bnu mascuud wa cumaru bnu cabdilcasiis waalqaasimu wa curwatu wa aalu abi bakrin wa aalu cumara waalu caliyin wabnu siriin intaasna musaaraco waa sameeyeen musaaraca wuxuu ka wada caqdi heshiis waxay galeen musaaraca oo beertan fal saddex meelood meelaad leedahay laba meelood meel adaa iskaleh caqdiga noocaas ay galeen wa qaala cabdiraxmaan ibnu اlswad kuntu waxaan ahaa ushaariku kuntu waxaan ahaa ushaariku cabdiramaan cabdiraxmaan ibna yaziid ayaan la wadaagayay fii zarci beerta sida ula wadaagayna waxaa yidhi isagu xoogow lahay ninkaana dhulkow lahay wa caamala cumaru annaasa cumar dadkii ayuu la wa caamala cumaru annaasa dadkii ayuu wuxuu kula heshiiyey calaa in jaa'a cumaru bilbadri cumar hadduu la imaado abuurkii min cindihi agtiisa oo ka keensado xaggiisa falahu shadru nus buu leeyahay yani cumar baa wuxuu la macaamilay dadkii wuxuu kula macaamileed wuxuu yidhi haddaan abuurka aniga keenaayo idinkana aad shaqadii la imaanaysaan dhulkiina aniga aan leeyahay nusaan leeyahay wax ka soo baxo nusna idinka qaata wain jaa-uu bilbadri abuurku hadday iyaga la imaanayaanna dhulkii waa kanaa adiga abuur keenso shaqadiina qabo ayb falahum kadaa intaasay leeyihiin xogaa loo badinaa markaas saddex marka loo qaybiya waxaa laga yaabaa laba qaata in la yidhaahdo wain jaa-uu bilbadri abuurka hadday la imaanayaanna falahum kadaa inay leeyihiin cumaraa sidaa ku mucaamalooda isagana wa qaala alxasanu laa ba'sa dhib male an takuuna alardu dhulku inay ahaato liaxadihimaa midkood inuu lahaado fa yunfiqaani jamiican waa nafaqaynayaan oo shaqadii dhulka waxa loogaga soo saarayay isla qabanayaan famaa kharaja wixii soo baxo fa huwa baynahumaa waa qaybsaan waa wadaagayaan ama siin bay u mucaamilayaan intaas adiga qaado intaas anaa iskale wara'aa dalika zuhriyu imaamu zuhrina arrintaa inay bannaan tahay u arkay wa qaala alxasanu laa ba'sa dhib ma leh an yujtana alqutnu suufkii ama cudbigii in la goosto cala nisfi lagu goosto dhib ma laha suufkii nus in lagu goosto wuxuu ka wadaa yacnii beertan suufkaa ka shaqeeya wixii ka soo baxo nus gooso adiga qaado wa qaala ibraahiimu wabnu siriin وcطاء والxakم والزhriي وqtاadaة laa bأسa dhib male an yucطiya الhawba maradii inuu siiyo bالثuluثi inuu ku siiyo aw الrubci uu ku siiyo naxwihi mara see ulu iyo rubc lagu siinaya waxaa lagu siinaya waxay tahay duntii baa nin keensana duntii marada maxaa laga sameeya dun baa laga sameeya soo ma maryihii waagii hore la samey jiray maryahan hadda alindigo kale a alhindigo ayb duntii baa nin keensanaya nina farsamadii buu yaqaanaa duntaan hoo mare ka mare mare ka soo saar inta dhar ama inta maro ood ka soo saarto saddex marka loo qaybiya qayb adaa iska leh qayb kale ninkaani marka wuxuu ku shaqaynaa waxay tahay meeshaas wixii ka soo baxo ayuu wax ku leeyahay mala fahmi marka meeshasaasuka waayb wa qaala macmarun laa ba'sa dhib male an tukra almaashiyatu xoolihii in la kireeyo cala auluثi wاlrubci lagu kireeyo ilaa ajali musaman xoolahan wad dhaqaaley adiga shaqadooda adaa ka shaqey wakhtigaas haddii la gaaro intaas adiga wixii ka soo baxo intaasaad leedahay intaasna anaa iskale ama yacnii in la yidhaahdaba ayb qowsaarkiiba in la kiraysto oo la yidhaahdo xoolahan ka shaqey lacag intaasaan ku siinaa bil walba aniga adna xoolihii baad wadaysaa ka shaqayna dhib male kaas ayb intaanoo marka aaahaara bukhaari wuxuu u keenay inuu caddeeyo wuxuu rabaa ayb xadiidka horta aan akrina markaasaan sheeg qال xdثna إbrahيم بن المنdir وhو الحزاamiي qال xdثna أنس بن عyاaض عن عubayd اللahi عن ناaفع أن cabdاللahi بن cمر رaضي الله عanهma أخبرaه أن النبy slى الlه عليه لي وsلم nbiga caamla khaybra khaybar ayuu dadkoodii ay caamala أhla khaybar khaybar yahuudii joogtay ayuu la mucaamalooday wuxuu kula mucaamalooday bشharطi ma kii shardintiis bشhaطri ma idin dhigan bشharط bishadri maa yakhruju minhaa waxaa ka soo baxo nuskiis min amarin mira'a aw sarcin ama abuur ah fa kaana yucdii aswaajahu xaasaskiisuu siinayay mi-ata wasqin boqol wasqi boqol wasqi ayuu reerihiisa u qaybinayay amaanuuna wasqa tamrin sideed wasqi oo timira wa cishruuna wasqa shaciirin iyo labaatan shaciir ah wa qasama cumaru khaybara cumar khaybar waa qaybiyey cumar markii waqtigiisii la gaaray yahuuddii meesha waa ka raray cumar ayb yahuuddii ayuu meeshii ka raray markuu meeshii ka rarayna dhulkii khaybar waa qaybiyey waqasama cumaru cumar waa qaybiyey khaybara khaybar fakhayara aswaaja الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam xaasaskii nebiga maadaama meesha wax uga soo bixi jireen waa door geliyey oo waa doorransiiyey an yuqdica lahunna inuu u gooyo min almaai wاlardi meesha biyahale iyo dhulka biyihii inuu wax uga gooyo dhulkiina uu wax uga gooyo dhul aan idiin gooyo qaata ow ama se yumdiya lahunna ama wixii ay ka heli jireen inuu isagu siiyo mar walba boqolkii wasqi inuu u qaybiyo fa minhunna xaasaskii waxaa ka mid ahaa man ikhtaara alarda dhul dhulkii kuwa doortay oo qaar yidhi annaga dhulkaan rabnaa dhul hanala siiyo wa minhunna man ikhtaara alwasqa qaarna waxay doorteen intiina la siin jira hanala siiyo wa kaanat caaishatu ikhtaarat ilarda caa-isha waxay dooratay dhul inay u qaadato waxeeda meeshaan marka bishadri maa yakhruju minha wuxuu yidhi hada alxadiidu huwa cumdatu man ajaaza almusaaracata wاlmukhaabarata litaqriiri الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam lidalika waاstimraarihi calى cahdi abi bakrin ila an ajlaahum cumaru kama sayaأtii bacda abwaab xadiidkan waa cumdada ay cuskanayaan mucaamaladaas musaaracada inay bannaan tahay loo cuskado ayb wاstudila bihi calى jawaazi اlmusaaqaati fi الnaqli wاlkarmi wajamiici الshajari اladii min shaأnihi an yuhmira bijuزءi macluumi yujcalu lilcaamili min atamara waxaa kaloo laga qaatay geedmiroodyada qofka caamilkee ka shaqaynaya in la dhihi karo ka shaqeey wixii ka soo baxo intaasaa ku leedahay wa bihi qaala اljumhuur jumhuurkuna saasay dhaheen wakhasahu shaaficiyu fi اljadiidi biالnaqli wاlkarmi imaamu shaafici wuxuu ku khaas yeelay zabiibka cinabka iyo geedtimireedka wa alxaqa almaqla biالnaqli lishabahihi bihi geedkaasna timirtuu haleeshiiye oo ekaanshaha uu egyahay darteed wakhasa daawuudu binaqli daawuud bnu caliyin daahiri isaguna wuxuu yidhi geedtimireedka bes isagu geedtimireed muxuu u dhaha mataqaanaa nebiga reer yahuuddii khaybar waxa uu kula mucaamalooday waa geedtimireedyo meesha la timiraa ka bixi jirtay timirtiibuu iska qabsaday marka ee haddii timir la ogolaaday maxaa diidaya geedkan cambaha iyo geedkan babaayga iyo wuxuu kulli waa wada geedeen وqال أبو حنيفة وزفر لا يجuز بحاaل لأنها إجاaرة بثمرة مaعdومة أو مجهuلة أبو حنيiفة maba banaan u yihi isaga mxaa yeelay ninkan marka la yidhah geedkan ka shaqey waxa ka soo baxo saddex marka loo dhigo dhig adaa iskale marka la yidhaaho waxaan inay soo bixi doonaan iyo in kale maba la ogu leeyahay meeshaas khayaanaaba ku jirta ma banaan abu xaniifa halkaas maraysa waxaa la yidhi mudaarabadaba so sidaasoo kale ma ah mudaarabada waxay tahay ninka in lacag loo dhiibo la yidhaha lacagtan qaad ku shaqeey sanadku markuu waqtigaa la gaaro bishaas la gaaro waa xisaabtamaynaa faa'iidada saddex meelood meel adaale labana anaa iskale ee mucaamalada in la faa'iidi doono iyo in kale taasba yaa ka warqaba iyadaba waa mudaaraboo kale waa midaanam xadiidka waxaa kaloo loo xujaystay ama loo deliishaday ayb wاstadla man أjaaزahu fi jamiici اhamri bأna fii bacضi طرqi xadiiثi اlbaab bishadri maa yakruju minha min naqli washajarin shaafici marka isaga marka iyo daawuud iyo markay wax khasisayaan washajarintaas baa marka loo xujaystay waxaa la yidhi nebigu wuxuu la heshiiyey yahuud wuxuu kula heshiiyey beeraha inay ka shaqeeyaan beerahaas geedtimireedyada ay ka shaqeeyaan iyo wixii geeda meesha ku yaala washajarin cumuumaa ku jira baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa marka aahaartii hore bukhaari uu soo kaxeeyeyna wuxuu u soo kaxeeyey inuu yidhaahdo saxaabadii inaynan iskuba khilaafsanayn musaaracada saxaabadii inaynan isku diidin inuu bayaaniyo ayuu rabay cumaraa saas yeele cali baa saas yeele abuubakaraa yeele wuxuu ka wadaa saxaabadii ma arrinkaa khilaaf weyn dhexdooda kama aanu ma uunan ka jirin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa lam yashtarid haddii uunan shardinin asiniina sanado fi lmusaaracati caqdiga musaaracada hadduusan sanado u shardinin maalan nimankan beertii ninkii wuxuu yidhi gal ka shaqey wixii ka soo baxo waxaad leedahay saddex meeloodoo meel labada kale anaa iskale wax sanada layskuma sheegin intii laba sano saddex sano lama dhihin say noqona marka ayb qال xdثna مسدد qال xdثna يحيى بن سعيد عن عubayd اللahi qال xdثnii نافع عن بن cمر رaضي الله عanهma qاal cاamل النبي slى الlه عليه وaلiه وsلم nebiga wuxuu la heshiiyey oo la mucaamilay khaybara أhla khaybara reer dadkii khaybar deganaa yahuud ah bishadri maabuu kula mucaamilay oo kula heshiiyey kii nuskiis yakruju minhaa ka soo baxaayo min hamarin oo ah mira ow zarcin ama beer markaa abuur laho bal iyo ama sabuun leh ayb marka zarcigii iyo mirihii labada waa isku daray xadiidkan marka musaaqaadka keliga keligeed inaynan ahayn xataa musaaracadu meesha inay ku jirto ayuu tilmaamaya ee tarjamada xadiidku marka say isu waafaqayaan tarjamadu waxay leedahay haddaan wax sanada la sheegin xadiidkaana hadda sanad uma tacarudin laa nafyan walaa ihbaatan halkaa marka wuxuu ishaarayaa maadaama ayb xadiidkan wax sanad ah iyo waxba uunan sheegin ayb haddii marka mucaamaladii sidaana ay ku socotay ay ku bannaanaatay de min baabi awlaa waxaa ah haddii haddii aan markaas haddaan sanad la xusin oon sanad la sheegin iyaga ha heshiiyaan unbaa la dhahaya say raalli isaga noqda oo nebigu marku khaybar dadkan hadda xadiidkan laftirkiisa yahuuddii khaybar markuu la macaamilayo wax sanada ma uunan sheegin rasuulka sal l slm bal wuxuu yidhi nuqirukum maa shi'naa waa idiin daynaynaa dhulkan waad ka shaqaynaysaan intii annaga aan doonno yidhi nebiga sal l slm ee nuqirukum maa shi'naa marka wax sanadoo la sheegay male soo maaha intii aan doonno intay doonaan yaa yaqaana lama garan karo ayb iyadoo sidaa ay tahay haddana mucaamaladii waa socotay macnaheedu marka taas waxay tahay haddii aynan sanad isku sheegin iyaga wixii ay iskaga raalli noqdaanay ku dhaqmayaan markaas maalan beertii hadday beer fasal leh tahay maalan oo beertii geleydii bax gele beertan abuurkii geleyda waa tanaafal beertii buu falay geleydii waa baxday fasalkii waa la goostay khalaas waa kala baxayaan markaas ninkan wixiisiyaa la siinaa ninkanna wixiisuu qaadana mucaamalo hor leh markaas hala galo hadday shib yidhaahdaan kala dhahaanna tii hore weli ha iska socotay ka wadaan ayb laakiin ilaa wa ilaa in sanado la shardiya shardi ma aha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laakiin kiro iyo ijaare iyo markay tahay ijaaradu waxaa shardi ahayd macluum inay tahay muddadeeda baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan qال xdثna علي بن cبداللahi وhuو الmdينiي qال xadثna سفyاan qال cمr qultu لطاawuس baan waxaan ku yidhi low tarakta mkhaabarata mukhaabarada yani musaaracadan haddaa isaga tegi lahayd ka war beertana aad leedahay hebelow fal inti kasoo waxa ka soo baxo intaas qaado haddaad iska dhaafi lahayd ka waran fainahum yazcumuuna waxay sheegayaan saxaabadii qaarkood أna النabiya salى الlahu عalيه alي wsلم nahaa canhu nebigu inuu reebay musaaracadii qaala waxa uu yidhi ay camru ay camrun camarow yaa camru innii aniga ucطiihim wa uciinuhum dadkan aniga shaqaalaha ee beerta aan sidaa mucaamaladaa la gelayo waan siinayaa waxooda waana kaalmaynaa weliba oo shaqaan buu u yeelayaa nin hadda aan dhulna lahayn meeloo wax ku fasha aan qabin ayaan u samaynaa habkoo wax ku soo saaro lahay inii ucطiihim wa uciinuhum waa u kaalmayna waqnihim waa isku man waa isku waina aclamahum saxaabada kii ugu cilmiga badnaana dadka ugu cilmiga badan ka mid ahaa ahbaranii wuxuu ii sheegay yacni ibna cabaas uu ka wadaa radia allahu canhuma ninkii ugu cilmiga badnaa ibnu cabaas wuxuu ii sheegay ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga lam yanha canhu inuusan reebin musaaracada walaakin qaala waxa uu yidhi an yamnaxa axadukum midkiin inuu yanii u deeqo an yamnaxa inuu deeqo axadukum midkiin inuu ugu deeqo akhaahu walaalkiis ayaa khayrun lahu u khayr badan min an ya'huda calayhi inuu ka qaato ugaga khayr badan kharjan ujro macluuman la yaqaano yani wuxuu leeyahay ibnu cabaas wuxuu yidhi nebigu ma reebine talow dadka u soo jeediyey taladuna waxay ahayd ninkii walaalkiis ugu deeqi kara gobol dhul ah ha iska fashee sidaasaa khayr badan oo waxay idinkaga khayr badan tahay inaad intaad ujro iyo waxaas ka qaadataan ayb oo tihaahdaan intaas si dhulkan kaa kireynaya falo ayb marka taana way bannaan tahay dabcan laakin waxaa ka fiican uu yidhi nebiga inuu ugu deeqo midkiin uu ugu deeqo ee wax markaa la reebay meeshii ma yaallaan sidaasuu u sheegay xadiidkan marka bukhaari inuu baabkii kan ka horreeyey uu soo dhexgeliyo wuxuu ku dareensiinayaa biannahu miman yaraa ana almusaaracata wاlmukhaabarata bimacnan mukhaabara iyo musaaraca inay hal macno tahay marka nebiga caqdi saxiixa kama reebine caqdi shardi faasida oo ku jira ayuu ka reebay baabu اmusaaracati maca alyahuudi baabu bayaani xukmi اlmusaaracati musaaracadii xukunkeeda cadayntiisii buu u baab yahay maca alyahuudi yahuud lagula heshiiyo yahuud in la yidhaha beertan qayb beertan fala nusna qaata nusna inagana siiye qaala xadaثna mxamed bnu muqatil qaala akhbarana cabdالlahi qaala akhbarana cubayd الlahi can naafici can ibni cmara radي اllahu canهuma ana rasuula اllahi sal ly slam nebiga acطىa khaybara alyahuuda khaybar yahuud ayuu siiyey calaa an yacmaluuhaa inay shaqeeyaan wayasracuuhaa ay beeraan walahum waxay leeyihiin iyaguna shadru maa yakhruju minhaa waxa ka soo baxaya nuskiis tarjamada xadiidku waa iska waadix baabu maa yukrahu min ashuruudi fi lmusaaracati baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay yukrahu la nacaayo min ashuruudi oo shuruud ah fi lmusaaracati musaaracada dhexdeeda yacnii xugum mucaamaladii hadda aan sheegaynay shuruud faasida hadday soo gasho shuruud ah caddaynteedii qaala xadaanaa sadaqaة bnu اlfadl qaala akhbarana bnu cuyayna can yaxyaa samica xandalata الzuraqiy can raaficin radia allaahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahayn akara ahlilmadiinati reer madiina kuwa ugu badan xaqlan xagga beeraha wa kaana axadunaa midkaan wuxuu ahaa yukrii ardahu dhulkiisuu kiraynayey fayaquulu wuxuu dhahayay haadihi alqidcatu qaybtan lii anaa iska leh wa haadihi tanna laka adaa iska leh ka shaqay labadanba tan anaa iska leh meeshaan meeshaasna adaa wixii ka soo baxo adaa leh farubamaa waxaa la arkaya akhrajad inay soo bixiso dih middaani ay haadihi tani walam tukhrij aynan soo bixinin dihi middaan fanahaahum nebiyu sal l slam nebiga waa ka reebay marka shardigaanaa faasid ah oo qofku inuu yidhaha meeshaanna beerta wixii inta ka soo baxo anaa leh wixii xagga ka baxana adaa leh ee waxaa laga yaabaa inta inay ka baxdo inta ka bixin inta inay ka bixin inta ka baxdo ayaa dhici karta marka shardigaa qararka iyo kadada uu ku jiro ayuu nebiga reebay dadkan beerta ha idiin falaan wax mucayana u sheega hadday wax soo baxaan nus ulu rubuc khumus waxu sheega oo ahayn lacag uga kiraysta oo waxaad tidhahdaan dhulkii beertii waata waa idiin bannaan tahay fasal ku dhigta kun dollar aan idinka rabaa aniga waa kiraysanayan marka lacagay ku ijaaranayan shay madmuun ah waay lacagta marka ama ninkan waxa uga baxaan ama yayna wax uga baxeen isagay jirtaa taas markan kalena ninkan markuu shaqeeyo beertii hadday wax ka baxaanna de waxbuuba ku leeyahay wixii loo cayinay haddaynan waxba ka bixinna isaga keligiis ma khasaarinoo ninkii kale xataa waa waxbuu ka khasaaray ayb khasaaradii waa wadaagayaan soo maa laakiin haddii la yidhaaha wixii meesha keliga u dhow iyo meesha daa'iman yacni waraha meesha u dhow iyo aniga ii falo geesahaas iyana adiga adiga falo geesihii markaa hadday wax ka bixinoo meesha nin baa wax qaadanaya ninka kalena waa fiirinaya taasna marka mujtamacu dhibay u keenay tarjamaday marka xadiidku way isleeyihiin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa zaraca haddii uu beero bimaali qowmin qolo maalkooda hadduu wax ku beero bigayri idnihim idinkooda la'aantiis wa kaana fii daalika kaagaasna ou ahaado salaaxun lahum wax iyaga u fiicanna ou ahaado yan halkan wuxuu tarjamayaa maal qof leeyahood hayso yaa beergelisay waxaad istiri war ninkan maalkiisa intuu kugu dhumi lahay ama intuu ka baabi'i lahaa ama lacagtii waaba qiimo dhacaysaaye wax soo saar u geli ninkan adiga marka kama wadid ninkan inaad khasaariso ayb beertii baad u gelisay laakiin fasax kama haysatid maalkii marka wax badanaa ka soo baxa beerta wax badan baa ka soo baxa yaa qaadanaya marka waxaas ee faa'iidadaas waxaa iskale asalka ninkii iska lahaa iskale hadduu marka sidaas uu nin milyoneera uu ku noqdo isaga lee qaadanaya lacagtaas oo dhan adiga marka ajar baad iska xisaabsanaya ayb hadduu isaga wax ku siiyana uu ku yidhaha war intaasna adiga ku tagna waa fiicnaan ayb haddii dhibaato timaada ka warran marka beertii aad ku dhigtay baaba waa baaba'day lacagtii waa lagaa rabaa adiga waa damaanaysaa xoolo dadoowa ilaanin oo isagana uunan kuu wakiilanin marka si taasuu rabaa marka inuu saa ka hadlo ayb ee qofka hadda beertii markaas aan hadda waxaa laga hadlayana waxay tahay ninkan xoolaha ninkan waa u haayey lacag uu u haayaa waa loo dhiibtay miduu xoogayo lagama hadlaya kaas hadduu xoog uga haysta maalan dhulkii ama beertii xoog hadduu uga haayo taas iyada wixii aad ku dhigtay wixii kale baab kaley ku imaan doontaa qasbiga qasbigu marka wax badanaa ka laasimo intii uu beerta falanayay jaarkeeda waa laga qaadaa hadii dhulkii yacnii dhulka manfacadiisa isdhintay waa laga qaadaa fiirso ujradiyaa laga qaaday waxaa kaloo laga qaaday dhulkan haddii dhowr fasal lagu dhigo oo nuqsaama dhul cusub cadaysina iyo isku mid maahan dhul oo dhowr mar dhowr dalag lagu dhigay nuqsaantaas waa la qadara waa laga qaadaa ninkan qaasibka ah maalkiina waa laga soo celinaya bal inta isugu daran fiirin ayb shaygii ou baabi'iyeyna maalinkoo ugu qaalsanaaya la fiirina maalinkoo ugu raqiisanaaya ma la fiirina hataa hadday raqiis noqotay laba sano ka horna wuxuu ay qaali ahaayeen oo kale markay qaaliga ahaayeen isaga loogu dhufanay markay raqiis aan looguma dhufanay meel aad u adagay ka istaagtay marka shareecada qofka qaasibkee boolida ku nool oo isaga wax boolinayayb ee wax ugu dar wax socda maaha iyadana anaga dawcanayna waxay tahay ninkaan niyow iska diraa lagu leeyahay marka maxoolihiisii iyo dhulkiisiiba uu qofkan ku diraa ayb mashaakil farabadan qaala xadaanaa ibraahim ibnu cadaalad allah keenan ayb cadaalad marka haddii la helo ummaddii nin walbaa waa iska waa deeqay cadaaladun xataa ninkaas wax haystay waxay u tahay dan u tahay cadaaladun oo isaga laftirkiisii dulmigii iyo wixii uu ku jiraa laga nadiifinaa danay u tahay markuu dhinta qaala xadaanaa ibraahim bnu اlmundiri qaala xadaanaa abu damra qaala xadaanaa muusa bnu cuqba can naaficin can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma can الnabiy salى اllahu alayh ali waslama qaal baynamaa alaaثaةu nafarin saddex qof xilli yamshuuna ay soconayeen akhadahum اlmaطru roob ayaa qabtay roobaa ku yimid faawow ilaa qaarin god ayay u dunmeen fii jabalin buur dhexdeed ah fanxaطat waxaa hoobatay fanxaطat way hoobatay calaa fami gaarihim buurtii baa soo hoobatay godkoodii afkiisii bay ku hoobatay fanxaطad waxaa degtay dhe oo hoobatay calaa fami gaarihim godkooda afkiisa sakhratun dhagax min aljabali buurta ka mid ah ayb faاndabaqat calayhim korkoodii ku daboolantay ku malaasantay faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen libacdin qaarka kale ku dhaheen unduruu fiiriya acmaalan acmaal camiltumuuha aad samayseen saalixatan suuban lilaahi ilaahay dartii aad u samayseen fadcullaaha bihaa ilaahay ku tuuga lacallahu yufarijuhaa cankum waxaa laga yaabaa ilaahay inuu idinka faydo qaala axaduhum midkood wuxuu yidhi allaahuma innahu kaana lii waalidaani laba waalid ayaan lahaa shaykhaani kabiiraani oday noqdeenoo waayeel noqdeen walii sibyatun ilmana waan lahaa siqaarun yaryar kuntu arcaa calayhim korkoodaan ilaalinayay faidaa ruxtu calayhim markaan ku soo carraabo korkooda xalabtu waan u maalayey xoolihii baan u maalayey fabada'tu biwaalidaya labada waalidaan ku bilaabayey asqiihimaa waa waraabinayey qabla baniya ilmahayga ka hor iyagaan waraabinayo oo aan wax siinayo caanaha aan siinayo wain ista'khartu daata yowmin maalin ayaan dib maray ayb walam aati ma aanan imaanin xataa amsaytu ilaa aan galab galay oo yacnii aan habeen galay oo ka wada fawajadtuhumaa waxaan arkay naamaa inay seexdeen faxalabtu waan lisa kamaa kuntu axlubu sidaan u lisi jiray faqumtu cinda ru'uusihimaa madaxooda agtiisaan istaagay akrahu xaal aan nacayo anoo nacayo an uuqidahumaa inaan toosiyo weelkii baan markaa rubkiiaan la taaganaha inaan toosiyaan nacayaan waakrahu waxaan nacayaa an asqiya inaan waraabiyo asibyata ilmaha yaryarka ah ilmihii yaraana inaan wax siiyana oo aan waalidka iyaga ka soo hormariyana waa diiday waa nacaya wasibyatu ilmihiina walxaal asibyatu caruurtiina yatadaaqawna ay qaylinayaan oy ooynayaan cinda qadamaya hortayda xataa طalaca alfajru ilaa waagu oo baryey fain kunta taclamu ilaahu haddaad og tahay waaba og tahay annii facaltuhu inaan yeelay sidaasi ibtiqaa'a wajhika wejigaaga dalab aan dalbaya dartii fafruj lanaa ilaahu noo fur furjatan dalool naraa minha sama samada aan ka aragno ka neefsanno fafaraja allaahu ilaahay waa fayday fara-ow samaa samadii bay arkeen marka laakiin ma ka bixi karaan meel yar wa qaala alaakharu ka kale wuxuu yidhi allaahuma innahaa kaanat lii bintu cammin gabar ina adeertay ayaan ayaa ii sugnaydoon lahaa oo jirtay axbabtuhaa waan jeclaa ka ashaddi maa waan jeclaaday ka ashaddi maa ka ashaddi maa yuxibu اrijaalu annisaaa yacnii ka ashaddi xubi اrijaali الnisaaa nimanku naaga siday u jeclaadaan sida ugu daranaan u jeclaa fadalabtu minhaa waan raadiyey faabad waa diidday xumaanii waxbuu ka dalbay waa diidday xataa ataytuhaa ilaa aan imid aan ula imid bimi'ati diinaarin boqol diinaar fabagaytu waan dalbay markaa xataa jamactuhaa waan doono danaaniirtii baan raadiyey xataa jamactuhaa ilaa aan boqolkii keenay oon soo xasiliyey falamaa waqactu boqol dinaar marka waa dahab aad u fara badan ayb falamaa waqactu markaan ku dhacay bayna rijlayha labadeeda logood dhexdeeda markaan ku dhacay qaalad waxay tihi yaa cabdallaah iyadana abaar iyo waxbaa ku dhacay waa baahatay marka wuxuu yidhi qaalad waxay tihi yaa cabdallaah itaqi illaaha ilaahay ka cabsado walaa taftax ilkhaatama faraantiga ama khaatamka ha furin ilaa bixaqihi xaqiisa un ku fur yacnii bikaarada ha zuulinin ilaa xaqeeda un ku zuuli faqumtu waan kacay buu yidhi marka waa ka kacay fain kunta taclamu ilaahu haddaad ogtahay waaba ogtahay annii facaltuhu inaan yeelay oon sameeyey sidaas ibtiqaa'a wejhika wejigaaga raadin aan raadinayo fafruj cannaa ilaahu naga fur noo fur furjatan dalool fafaraja waa fura ilaahay ninkanna marka ilaahay wuxuu ugu dhowaado ugu tawasulay xaaraan ou awoodo inuu sameeyo ilaahay cabsidiisa darteed uga tegey markii ilaahay magaciisa lagu sheegay ninkaa waa iskaga kacaysagoo waxba ku samaynin meeshaas marka ninka ilaahay dartiis uga tegey uga soo laabtay nin iimaan ku jira waay waxyaabaha marka ilaahay loogu dhowaado waxaa ka mid a xumaan adigana shahwadaadii ay ku jirto adigana aad ka cabsanayso ilaahay dartiis aad uga tagtay ilaahay waa ku weydiisan kartaa waana ajar weyn ayb wuxuu yidhi ayb waqaala aaliu kii saddexaad wuxuu yidhi allaahumma inii ista'jartu ajiiran ilaahu shaqaale ayaan samaystay oon dalbaday bifaraqi arusin dembiil beriis ah ama dembiil waxaan dalagyadan la cuno la quuto ah ayb dembiil beriis ah ayaan kula heshiiyey inaan siiyo shaqana oo ii qabto falamaa qadaa camalahu camalkiisii markuu gutay qaala waxau yidhi acdinii xaqii xaqiyga isii facaradtu calayhi waan u bandhigay faraqiba canhu waa iska nacayo waa ka tegey yani ayb wixii aan ku heshiinay waa siiyey halkiiba igaga dhaqaaqay marka waa igaga tegey falam azal ma aanan ka tegin asracuhu inaan u beeraayo dembiishii beriiska ahayd buu marka beer wax ku dhigdhigay xataa jamactu minhu ilaa aan u ururiyey baqaran lo wa rucaatahaa iyo qowsaaradeeda lo fara badan iyo addoommadii raaci lahaa ee waxaasoo dhanaan ugu gaday dembiishii fa jaaanii waa ii yimid faqaala waxau yidhi itaqi illaaha ilaahay ka cabso waxayga isii faqultu waxaan yidhi idhab tag ilaa daalika albaqari lo-daas aad wa rucaatihaa qowsaaradeeda aad fakhud qaada adaa iska leh faqaala wuxuu yidhi itaqi illah war ilaahay ka cabso walaa tastahzi bi haygu dheeldheelina yiiwaxaan kuma heshiinine haygu ciyaarin faqultu waxaan yidhi buu yidhi innii laa astahziu bika kugu jeesjeesi maayo fakud qaado faahadahu waa qaatay markaa fain kunta taclamu meeshaan waa maxalshaahid ninkaan ninkaan muxuu ku lahaa awal dembiil beriis maanta marka dembiiltii dembiilshii beriiska ahayd isagoon u idmin ayuu wuxuu ugu sameeyey inuu u abuuro wixii ka soo baxo u gado lo iyo marka waxay dhashay iyo howlo fara badan yaa iskale marka loodaas ninkii dembiisha lahaa ayaa qaatay haddii ay wax noqon lahaydna ninkaana damaanka laga rabi laha ila biqayri idnin oo tasarufa idinkan laakiin tasarufkan xaaraan miya laakiin oo tasarufa maya xaaraan maaha wa ilaa hadduu xaaraan yahay ilaahay maba ku baryeenba ninkan ila waxa ilaahay lagu baryaaya wax xaqoo fiican waay soo maaha ninkan marka yacni wuxuu ilaahay ku baryey ficilkan uu ninkan u sameeyey waana meesha marka bukhaari uu leeyahy wa kaana fii dalika salaaxun lahum marka nin xoolo uu kuu dhiibay ama nin maalan xoolo uu markaasi ku yidhi waxaan yani ujradiisii iyo wixiisi intuu kaaga tegey maalan waa dambe uu kuu yimid adigiina aad markaa ganacsi wax u gelisay wixii markaa faa'iidoo dhan saa iskale adigana marka ficilkaas aad samaysay nin dembiilo ah kuma tihide nin wax fiican sameeyaa tahay faahadahu wou qaatay fain kunta taclamu haddaad ogtahay haddaad tahay ilaahu inaad og tahay annii facaltu daalika sidaa inaan sameeyey ibtiqaa'a wajhika fafruj fayd maa baqiya waxa haray fafaraja allahu ilaahay waa fayday qaala abuu cabdillaahi waqaala ismaaciil bnu ibraahiim bni cuqbata can naaficin fasacaytu waanu markaas waa u roorayo waa u socday waa u shaqeeyey ayb meeshaa marka tarjamadii xadiidku waa waadix way is leeyihiin طيب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه